wsala allahu wslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamedi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira qaala almualifu raximah llah baabu min ashirki alisticaadatu bigayr اllah baabun ay haadaa baabunkani baab weeyi min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah alisticaadatu in la magan galo bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn shirkiga ashaa ku jirtaana waa cahdiya oo yacnii shirkiga weyn waxaa ka mida weeye macnuhu alisticaadatu bikayr illaah ilaahay kayrkii in la magan galo oo la weydiisto dhib inuu markaa kaa badbaadiyo abwaabtan mualifku wuxuu tirinayaa inuu inoo caddeeyo anwaacda iyo tusaalayaasha shirkiga si guud markuu usoo sheegay ayuu tusaalayaal ka bixinayaa waxaasaa shirki noqonaya oo waxaa kalaa noqonayo waxaa kalaa noqonaya ahlulcilmiguna waxay idhaahdeen ariiqadani waa ariiqo aada u muhiima waana ta towxiidka lagu fahmi karo waayo towxiidka laba siyood baa loo fahmi karaa ama loo caddeeyaa koow isaga qudhiisa in la qeexo oo la kala dhigdhigo la sharaxo laba iyo didkiisa oo shirkiga ah in waxa weeye la caddeeyo labadaa arrinba waa lagu fahmi karaa marka tusaale ahaan shirkigii laga hadla ama la cadeeyo la ydha didkiisuna waa towxiidka waa la fahmaya lianna wabididiha tatabayanu lashyaau ashyaadu didkeeda iyo waxaa ka soo horjeeday ku cadaataa waayahay waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen haddii waxa weeye dadka si guud oo mujmalahun towxiidka loogu sheego oo towxiidka loo ammaano un laakiin aan loo kala dhigdhigin wakadalika si guudun shirkiga looga digo la ydhaa shirkiga ha layska ilaaliyo waa khatar caynkaa weeye laakiin aan la fahansiin oon loo kala dhigdhigin arinta noocaasi kaafi ma aho dadkii kuma fila waayo caado ahaan haddii dadkii aanay towxiidkii fahansanayn qof waliba waxa uu isagu haysto xataa ka shirkiga samaynaya ayuu towxiid u yaqaanaa waxaa aanu samaynayn ama ka soo horjeeda ama dadkaa kala samaynayaana shirki buu u yaqaanaa laakiin eelkii marka la taabto ee farta lagu fiiqee la caddeeyo waxaa dhici karaysa ciddii ilaahay hanuun la doonay inay ka waantowdo oo waxa weeye ay maaragtay ka joogsato shirkiga noocaas alisticaadana ikhwaani waa alabulcawd weeyi alab lcawd weeye waa magangelin dalab bay noqonaysaa in macnihii shar laga badbaadiyo shar laga nabadgeliyo dalbista la dalbaayo ayaa isticaada laydhaah sideedabana aliftaa iyo siintaa iyo taadaa saddexdaa xaraf ee kelmaddu ku bilaabantay taatii lialabi haaliban sida faraha badan dalab bay faa'iideysaa sida awgeed ba alisticaada waa alabu lcawd waa magangelin dalab weeye haddaba ilaahay baa jala wacalaa laga dalbayaa la weydiisanayaa dhibaatada inuu kaa badbaadiyo marka ay dhibaata kugu timaado ama ay kula soo darista iyo mar walba sidaa awgeed baa qur-aanka ilaahay jala wacalaa in badan uu ku faray in isaga waxa weeye laga magan galo dhib kaste mar qura ilaahay isagoo inala makhluuq magan gala may soo aroorin qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalaqa qul acuudu birabbi اnnaasi maliki اnnaasi ilaahi اnnaas waima yanzaganaka min ashayطaani nasqu faاstacid biاllah in aladiina اtaqw ida masahum طaئif min الshayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إلهي آيات كاسية قار بدن وكلاوح كفر إياه إن استقل لما قنقلوا أو شرك الشيطان كإيو جنك إيو عد كستو شر لشرك إذا إلهي لما قنقلوا أرنك عين كاسوا إلهي لما قنقلا كلك عبادة وين ويو قالئة in magangalka makhluuq loo leexiyaana waxay noqonaysaa mid shirki ah waaya gaar ahaan makhluuqaasi marka uu yahay mid dhintay ama wax ilaahay mooye cid kale aanay kaa badbaadin karin laga magangelayo قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ومعنى قول الله تعالى حباب يا هذا الكول ربي معنيهس وأنه كان رجال من الإنس وأنه كان وحيها رجال رق رقاس من الإنس إنس كم يعوذون كوا مغنقلة بالرجال رقبي مغنقل جيرين رقاس من الجن جنك كم فزادوهم وحي أكريين يعني جنك إنسجي رهقا أي خوفا بقى أي أكرية ومغنقلكي جنك أي مغنقليين كوي إنسجاها وحي كزياد سدين بقى يا بابونيمو يا وليبا تعب يا دالي يا أحضر يا دباتي ككرر سدين waxaa kaloo lagu fasiray ifmanna waa lagu fasiray haadihi alaaya alkariima suuratu ljinni bay ka mid tahay waxaanay ku soo aroortay waxyaabihii qoladii jinka ahayd ee qur-aanka dhegaystay dabadeetana islaamay ee shirkigii iyo gaalnimadii ka tegey waxyaabihii markaa ay sheegeen inay samayn jireen waagii hore aanay muslimiinta ahayn ee shirkiga ahaa ee xumaa ayay arrintanna ku dareen oo bilowga suuradda qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicna qur'aana cajaban yahdii ila arushdi faaamanaa bih walan nushrika birabbina axada ilaahay axadna uma shariik yeeli doonaa xagga hore ku jirta markaasay wadeen oo waxyaabo badan oo shirkiyaadkaa ay yidhaahdeen hadda beri baanu ka noqonnay oo dib ugu noqon mayno oo waanu iska ilaalinaynaa waxyaabo shirkiyaadkaa ka mida iyo waxyaabo qaldan ay samayn jireen bay tiriyeen sooma aragtid iyo warbixin dheeroo markaa arrimaha ku saabsan arrimihiibaa waxay ku dareen wa annahu kaana rijaalu min alinsi waanahu kaana waxay ahaayeen bay idhaahdeen rijaalun rag raggaasoo min alinsi insiga ka mid yacuuduuna kuwa magan galaa birijaalin rag min aljinni jinka ka miday magan geli jireen fazaaduuhum waxay u kordhiyeen rahaqan baqay u kordhiyeen oo waxay ahlulcilmigu tilmaameen sida ibnu kathiir iyo tafsiirkiisa uu ku sheegaayo mushrikiintii iyo markaa jaahiliyadii hore markay meelaha degaan ay ka baqdaan waxa weeyaan waxyeelo ama dhibaato way qaylin jireen oo way yeedhi jireen oo waxay odhan jireen nacuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waddankan ninka jinka ah ee sayidka ka ah ama suldaanka ka ah ama caaqilka ka ah ayaa waxaanu ka magan gelaynaa kuwaa waxmagaradka ah ee maatida ah ee qoomkiisa ka midi inayna waxyeeleeyaan oo maxastaa jinku ay wax noo geysato sidaasay ku qaylin jireen dabeete jinkii markay arkeen iyada oo la magan gelaayo oo insigi magan gelaayo way isqaateen waxa weeyaan markaa baqana way u kordhiyeen kuwaa magan gelaya qofku mar kasta oo uu jin magan galo ama makhluuq magan galo ilaahayna jala wacalaa uu maaragtay ka baydho arintaasi waxay u kordhinaysaa in caqiide xumo iyo daciifnimo iyo taagdaraan ayay u kordhinaysaa marka aayadda sida looga daliishanayo isticaadatu bikayriillaahi inay shirki tahay waa sidaasoo waa lagu dhaleecaynayaa kuwa sidan sameeyey macnihii waxa weeye insiga ka mid ahe jinka magangeli jiray waa lagu dhaleecaynaya inay arrintaasi shirki tahayna waa la tilmaamayaa waay sidaa awgeed baa aayadda looga deliishanaya alisticaadatu bikayr illah inay tahay mid xun oo muxaram ah bal ee shirkiya haddaba waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen isticaadadii mar haddaynu nidhi aliftiiyo siintiiyo taadu alab bay tusayaan dee alabkuna waa duca weeyi marka alisticaada waa alab lcawd meeshii duca iyo barya ku jirta sidaa awgeed baa shirki weyn ma noqonaysaa mise ma noqonayso ama shirki ma noqonaysaa mise ma noqonayso tafsiil baa gelaya sida raajixa ah ee aada mooddo inay waadixa tahay tafsiil baa gelaya oo makhluuq haddii laga magan galo makhluuq waxa weeye xaadiroo jooga oo nool oo xayi ah haddii laga magan galo wuxuu kaa markaa badbaadin karo oo uu kaa magan geli karo ta noocaasi shirki noqon mayso makhluuq xaadiroo jooga oo xayiyahoo nool haddii laga magan galo wuxuu kaa badbaadin karo oo uu kaa magan gelin karo shirki ma noqonayso oo tusaale ahaan haddii tuugta ama kuwan moobeelada qaada ama qaar dhibaato kula maagan ay kugu soo kadiyaan ood askari ku carartoo tidhaa askari askari ama bilays bilaysaa tidhaa ama dad kaleood meedkoogayaa tidhaa waar iga qabta waa nimanka iga qabta aad tidhaahdo waa nooc isticaado ah soo maaha dee shirki noqon mayso goormay haddaan noqonaysaa alisticaadatu bikayr illaahi shirki waxay noqonaysaa kow marka la magan galo makhluuq laga magan galo ilaahay mooye cid kale waxaanay kaa magan gelin karin tusaale ahaan makhluuq baad ka magan gashay naarta ka war naarta ilaahay mooye cid kale kaama magan gelin karto waa shirki weyn makhluuq baad ka magan gashay dhibaatooyinka maalinka qiyaamo jira iyo ahwaashiisa inuu kaa badbaadiyo kaama badbaadin karo isagiibaa tiisii waxa weeyaan markaa ay meel u baahan tahay waayahay makhluuq baad ka magan gashay xanuun iyo aafo iyo dhibaato inuu kaa hayo dee kaama hayn karo ama dhibaato ku haysato uu kaa qaado dee kaama qaadi karo ilaahay unbaa qaadi kara waxaa kaloo shirki noqonaysaa alisticaada ama ida istacaada biasxaabi alqubuur dadka dhintay qofku markuu magan galo oo haddaad qof dhintay magan gasho dee cidaa waxba kuu tari karayn baad magan gashay qof mar hadduu dhintay koob shaha kuma shubi karo soo ma aragtid kaa noolbaaba haddaad tiraa war koob shaha ishub kuu shubi karee mar hadduu qofku dhintay koob shaahna kuma shubi karo lagama yaabana aduu kaaga baahan yahi inaad u ducaysood ilaahay u barido tira ilaah u naxariiso hadduu ahaa dee qof muslimu hagaagsan waxaa kaloo shirki noqonaysaa ida istacaada biljini jinka markuu magan galo sida aayaadkani ay sheegayaan oo jin in la magan galaana waa shirki waa taa jaahiliyadii hore iyo gaaladii hore lagu dhaleeceeyey waxaa kale noqonaysaa shirki walow qofku makhluuqa ka magan galaba wuxuu maaragtay awoodaye laakiin markuu makhluuqii qalbiga ku xidho ee uu isagii rajeeyo ee isagii waxa weeye dani wanaagsan ka malaysto uu arkay inuu sidiisa dhibaatada uga qaadi karo ama uga hor joogsan karo oonu sabab ahayn yani waxyaabaha noocaasa ah inuu qalbiga makhluuqii ka cuskado ee umuurtaa ilaahay jala wacalaa mooye cid kale in loola jihaysta aanay bannaanayn uu makhluuqii ula jihaysto ee makhluuqii waxa weeye halkii khaaliqa uu dee dhigo markaana shirki bay noqonayso waayo xataa makhluuqa markaad ka magan gelaysa wuxuu kaa magan gelin karo waa inaad ilaahay jala wacalaa ku kalsoonaato ilaahay aada cuskato o aad sababun makhluuqan u aaminsantay soo ma aragtid ee marnaba makhluuqii aanad hee waxa weeyaan markaa qalbiga ka cuskan ila w waa makhluuq moogta waa tahay in tafsiilka noocaasi uu ku jirana ahlulcilmigu waxay u deliishadeen adilada qaar ayaa jirta ku soo aroortay meelaan ilaahay ahayn iyadoo la leeyaha la magan galo markii rasuulku fitanka ka warramayay calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa man wajada malja-an aw macaadan falyacud bih qofka hela meeluu uga leexdo fitankaa ama meeluu ka magan galaa ha ka magan galo soo ma aragtid waaye marka xadiidkaa iyo adilada la midkaabaa laga qaatay inuu tafsiil geli karo qaala wuxuu uhi wa can khawlata binti xakiimin khawla binti xakiim waxaa laga wariyey waa khawla binti xakiim asulamiya radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man nasala qofka dega mansilan hoy iyo meel la dego qofka dega meeshaa la degayaa ama ha noqoto meel lagu habeendhaxaayo ama ha noqoto meel qofku si rasmiya u degaayo oo faqaala yidhaahda acuudu waxaan magan gelayaa bikelimaatillaahi kelmadaha ilaahay ee ataamaati dhammayska tiran min shari maa ay min shari ladii kii sharkiisa ayaan ka magan gelayaa khalaqa ay khalaqahu llahu ilaahay uu abuuray lam yadurahu qofkaa ma dhibo shay-un shayna ma dhibo xataa yarxala ilaa uu ka guuraayo min mansilihi gurigiisa daalika kaas ah wax dhibayaa ma jiro rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey hada alxadiid ikhwaani waxaa laga daliishanayaa yani waxa weeyaan in la magan geli karo ilaahay jala wacalaa iyo sifaadkiisa uun la magan gelayo oo hadda kelmadihii ilaahay baa la magan galay kelmadaha ilaahayna waa sifatu min sifaatihi waa sifo ka mida sifaadkiisa oo ilaahay hadalkiisu ama kelmadihiisu waxaa soo gelaya kuwa kowniga ah kelimaadka kowniga ah iyo kuwa sharciga ah marka waa hadalkiisii ilaahayna hadalkiisu waa sifo ka mida sifooyinkiisa sidaa awgeed ilaahay waa la magan geli karaa sifaadka ilaahayna waa la magan geli karaa waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen xadiidkani wuxuu daliil u yahay kelimaadka ilaahay inaanay makhluuq ahayn sidaasay ahlulcilmigii horeba yidhahdeen sida imaamu axmed iyo ahlulcilmigii hore kolkii ay la doodayeen muctasiladii iyo jahmiyadii iyo nimankii lahaa qur-aanku waa makhluuq xadiidkani waxyaabahay soo daliishadeen buu ku jiray oo waxay idhaahdeen xadiidkan waxaa ka muuqata in la magan galay kelimaadkii ilaahay mar haddii la magan galay kelimaadka ilaahay makhluuq ma aha bay idhaahdeen waayo lianna alisticaadata bilmakhluuqi laa yajuuz waayo makhluuq in la magan galaa ma banaana bay ahlucilmigu idhahdeen soo ma aragtaan sheekhuna waa macnaha uu keeni doono halkaa waxaynu ka garanaynaa inaad tidhaa acuudu bilaahi ilaahay baan magan gelaya iyo in sifaadka ilaahay la magan galo labaduba waa jaa-is weeye xadiidtana aada bay ugu soo aroortay iyadoo sifaadka ilaahay la magan gelayo rasuulku wuxuu lahaa acuudu biwejig ilaahay wejigaagaan magan gelaya acuudu bicizat illaahi wa qudratihi mima ajidu wa uxaadiru markii rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam acuudu biwejig biwajhi alcaiim acuudu billahi alcaiim wawajhi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani arajiim sifaadka ilaahay kolkaa waa la magan geli karaa laakiin lama baryi karo ahlucilmiguna waxay lahay haddaad sifo sifaadka ilaahay ka mida barido shirki bay noqonaysaaba sida sheekh islaam raximah llah uu kusoo raray kitaabka la idhaahdo araddu cala lbakri waaye ilaahay waxaan magangelay ka magan gelayaa kelimaadka ilaahay ee taamka ah min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisa waxa ilaahay abuurayna shar ma wada laha waxaa loo jeedaa intii shar leh oo waxyaabaha ilaahay abuuray baa waxay u qeybsamaan kuwo aan sharba lahayn sida markaa jannada iyo rususha iyo malaa'igta iyo iyo qaar shar maxdiya una gebigoodba waa shar sida naarta iyo ibliiska iyo marka daatadooda la eego ma aha marka la eego xikmadda ilaahay ka leeya marka daatadooda la eego waa shar iyo makhluuqaad sharna uu ku jira khayrna uu ku jira dadkii baa ka mid a soo ma aragtaan dadkii ayaa ka mid a shar iyo khayr buu leeyay markaa wixii shar leh ee ilaahay abuuray sharkiisa ayaan ka magan gelayaa weeye waayo isagunbaa kaa badbaadin kara lam yadurahu shay-un xataa yarxala min mansilihi dalika shay-un waa nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi tacumu cumuum bay faa'iideynaysaayo shaynaba ma dhibaba ilaa meesha uu ka guurayo waxba ku qaniini maayaan hangara leh mas tuug dhibaato wax kuu soo dhaca wax ku jiidha soo ma aragti cadow kugu soo duula wax alla wax ku dhibayaa ma jiro ilaa aad meesha ka guurayso xataa culimmadu waxay idhaahdeen haddii bahal hoose ku qanino ama uu kugu dhufto kuma dhibayo waxba ku yeeli maayo cidoo ducada akhristay hadduu xataa masongorofla kugu dhufto yaa waxba kuma yeelayo waayo rasuulku waxba ma qaniinaan mu odhan soo maaha ee waxba ma dhibaan buu yidhi waaya laakiin dee way iska qadar ilaahay oo marka ilaahay kuugu talagalayna waxaanu halkan kugu qaniino ducadan unbaa lagu ilowsiinayaa moogta sidaa awgeed baa alimaam alqurطubiy caalimkii la odhan jiray abulcabaas alqurطubi markuu muslimka sharaxaya ilaa xadiidkani muslimku ku yaalaayay sharaxiisa la idhaha almufhim wuxuu odhanayaa waa duco la yaab leh waanaan tajribeeyey buu odhanayaa ilaa markii laga bilaabo aan maqlay waan akhrisan jiray buu yihi dabeetana wax alla waxay dhiba ilaahay ma tusin waagii dambuunbaa habeen wuxuu ihi hangarale ama baalka caqrabka la idhaha igu dhegey dhag waan yaabay waralkee laga raacay sawdigii ducada akhrisan jiray wuxuu ihi dib baan u fikirayoo show ducadii baan iloobay buu ihi habeenkaa yaa habeenkaasaan ducadii iloobay habeenkaana hangaralaa igu dhuftay oo qaniinay buu yidhi calaa kullin waxaa laga qaadanaya ducadan had iyo jeer in la akhristo soo maqlimaysid in had iyo jeer hee la akhristo acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaqa inaad sidaa maaragtay ku celceliso qaala almualifu raximahu llahu fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati ljini aayaddaa suurat ljini tafsiirkeeda kuwii jinka magangeli jiray baana lagu dhaleeceey ahaaniya kownuhu min ashirki ahaantuu shirkiga ka mid yahay weeye alisticaadatu yacni bilmakhluuqi hadduu u jeedo tafsiilkaynu soo sheegnay baa ku jira laakiin alisticaadatu biljini hadduu u jeedo jinka in la magan galo ee waa shirkigaasoo tafsiilla kuma jiro jin lama magan geli karo wakadalika jinka lama kaalmaysan karo masaladaasina waa muhiima karo waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen alisticaanatu kalisticaadati isticaanadu isticaadaday la mid tahy mar haddii la yidhi jinkii yaan la magan gelin lamana kaalmaysan karo waxay taasi markaa meesha ka saaraysaa dadka qaarkooda warkooda oo yidhaahda jin muslimo weeyaanoo waa jin wanaagsan oo muslimo waanu yar wada shaqaysanaynaa ama waxbuu maaragtay iga caawinaya iyo wax lamida laa yajuus ta kale ayaa kugu yihi waa muslim hadalkiisan unbaad iska rumaysanaysaa uu ku leeyahay waxa muslim baanoo caynkanaan yaanay suuragal ahayn inuu beenba kuu sheego insigan aynu isgaranaynaynu wada nool nahay ee inagoo kalea ayaa laga yaaba qofku inuu been kuu sheego oo waxaanu ahayn uu kuu sheegta soo maa seed markaa jin dhanoo kaa qarsoon oo ummad kaa qarsoon oo ugu kalsoonaan karta inuu run kuu sheegayo idlaabta ugu sii daynaysa waa la yaab weeye athalitha masalada saddexaad alistidlaalu waa daliishiga loo daliishado calaa daalika arinkaa arinkee yani waxa weeyaan inaan makhluuq la magan geli karin bilxadiidi xadiidka ayaa loo daliishanaya lianna alculamaa maxaa yeelay culimadu sida imaamu axmed iyo keyrkii markay muctasilada iyo kuwii lahaa qur-aanku waa makhluuq la doodayeen yastadiluuna waxay u daliishan jireen bihi ay bilxadiidi xadiidkan calى ana kalimaat illaahi in kelimadaha ilaahay hayru makhluuqatin makhluuq aanay ahayn qaaluu waxay idhaahdeen culimadu lianna alisticaadata maxaa yeelay magangalka bilmakhluuqi makhluuq la magan galaa shirkon shirki weeye shirki weeye araabica masalada afraad fadiilatu haada ducaai ducadan waa fadliga ay leedahay maca ikhtisaarihi gaabnaantiisa iyadoo lala qabo yacnii fadiiladeeda wuxuu uga jeedaa faa'iidadeeda iyo qiimaha lagu helaayo oo qofkii ilaahay baa ku ilaalinayo waxba dhibi maayaan qofkuna kelmadaha ilaahay markuu magan galay cid kale muu magan gelinay ilaahay unbuu magan galay weeye waayo in badan baana xadiidta ku soo aroortay baynu nidhi alkhaamisa masalada shanaad ana kowna shay ahaantuu shaygu yahay yaxsulu bihi mid ay ku imanayso lagu helaayo manfacatu waxtar dunyawiyatun adduunyo waxtarkaasoo min kafi sharin dhibaato lagaa joojiye ahaaday aw jalbi nafcin ama waxtar laguu soo jiido ahaaday waxtar noocaasa in shayga lagu helaa laa yadullu tusin maayo calaa annahu laysa min ashirki shaygaasi shirkiga inaanu ka mid ahayn yacnii wuxuu sheegayaa shaygu isagoo waxtar leh adduunyo ayaa haddana laga yaabaa inuu shirki yahay oo shaygu inuu waxtar leeya tusin maysa inaanu shirkiga ka mid ahayn shaygaasi ma shirkibaa mise maaha adiladaa lagu garanaya ee waxtar buu leeya ama waxtar ma laha lagu garan maayo halka haddaba uu kala soo baxayaa waxa weeye dadkan jinka magan geli jiray waxaa dhici karta jinku marka la magan galo inuu isxilqaamo oo ciddaa magan gelaysa uu maaragta idhaahda waar bal waa kaa ina hoos gala inagiibuu ina hoos galae bal iska daaya ama kii dureeye waxyeeleeye iskaga taga ku meeraysane anuu magan gale uu yidhaahdo soo ma aragtid uu magan geliyaaba dhici karta oo wixii uu ka doonayo wax ka mida uu ka helo soo ma aragtid oo manfacada noocaasa uu ka helaa dhici karta laakiin inuu manfacadaa ka helay miyay tusinaysaa inaan arrintaasi shirka ahayn laa ma tusinayso waxaa la mid ah nin boqoroo tusaale ahaan gaala wuxuu ku yihi i sujuud adduunyan kaa dharginaya i sujuud kolkaasaa qofkii lunsanaabaa u sujuuday kolkaasuu adduunye ku shubay iyo maal ayuu saa ugu shubay dahab iyo dolaar ayuu saa ugu shubay miyay taasi tusinaysaa sujuudda uu sameeye makhluuqa uu u sujuudo inaana shirki ahayn miyay tusinaysaa ya ma ma tusinayso manfaco kasta ha ku helo lacag kasta ha ku helo waxa weeyaan markaa waxaanu sameeye waa shirki sidaa awgeed shirkigu marnaba ma banaana mana aha inuu qofku dalaystu idhaahdo ardayr waxbaanu ku helaynaa iskaga tag ha hilib baanu ka dhargaynaa maalinta waxa weeye halkaa la tage maxaa kaa maxaad leeda sheekh geed noogu diideysaa maalinta keliya inu hilibka ka dheregnay ahayd ama hilib ka dhereg ama waxa weeye sharaab ka dherego dee waxani waa shirki soo maaha inaad hilib hesho inaad sharaab hesho inaad waxyaaba naftaadu ka helaysa hesha dee daliilumaha waxaan inaanu shirki ahayn iska jir marka wuxuu ihi ana kowna shay ahaantuu shaygu yahay yaxsulu bihi mid ay ku soo xasilaysa manfacatun waxtar dunyawiyatun adduunyo oo min kafi sharin shar la joojiye ahaadee aw jalbi nafcin ama waxtar la soo jilaabo ahaadee laa yadullu tusin maayo calaa annahu laysa min ashirki shirkiga inaanu ka mid ahay waayahay baab min ashirki an yastakiia bikayr اllaahi aw yadcuwa gayrahu intaynaan baabkaa magangelista dhaafin aada iyo aad bay ugu badnayd jaahiliyadii iyo dadka hadda towxiidka gees marsanba makhluuq laga magan gelaayo ilaahay mooye cid kale waxaanay kaa badbaadin karini aada iyo aad bay waxa weeye ugu badnayd oo burdada soomaalidu waagii hore ay aada u qaybsanayd ee la akhrisan jiray dadka muslimiinta aadka ugu dhex faaftay shirkiyaad badan baa ku qoran burdada qasiidada burdada la idhaahdo oo nin la odhan jiray buusiiri oo iska gabaya ahaa fanaan ahaa ayaa alifay oo le rasuulkan ku ammaanaya dee tajaahil buu iska ahaayo dee bad buu galay waxyaaba fara badan oo aan sharciga ku bannaanaynoo quluwi iyo xadguduba ayuu ku sheegay halkaa ilaa waxyaabuhu ku sheegaya waxaa ka mid ah adduunka iyo aakhirada labadaba adaa iskale nebi maxamedo adigaa ku deeqay soo ma aragtid aa waxyaabuhu ku sheegaya marka wuxuu halkaa ku odhanayaa in lam takun aakhidan yowma almacaadi yadi fadlan wailaa faqul ya zallat alqadami mowlaaya salim wasalim daa'ima abada calaa khabiib calaa xabiibika khayr alkhalqi kullihimi halkaasay ka bilaabantaa moogta wuxuu leeyahay in lam takun markuu soo wado in lam takun haddaanad noqon aakhidan mid qabta yowma almacaadi maalinka qiyaame yadii gacantayda fadlan fadli xaggaaga ka ahaaday daraaddeed iyo gallo darteedaanad gacantay ugu qaban waayahay oo maalinkaa dhibaatooyinka jira aanad iga badbaadin faqul yaa zallata alqadami waxaad tidhaahdaa gomad siibatey yacnii gomadaydu naar bay ku siiban buu leeyahy maalintaa haddaanad gacanta ay qaban waan silbanoo cagtaydu way silbanoo xagga naartay ku dhici buu leeyay soo ma aragtid wuu sii waday oo wuxuu yidhi فإنها أنا إن لم تكن آخذا آخذا يوم المعاد يدي فضلا وقيلا فقل يا زلة القدم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وكا كان دوني يا أكرم الخلق خلقك كي ugu karaamada badnaayo ما لي مله من ألوذ به midaan magan galo oo siwaaka aan adiga ahayn rasuulku la hadlay cinda xuluuli lxaadisi lcamimi dhibaatooyinka caamki markay yimaadaan cid aan adiga ahayn oo aan magan galoon u irkado oo dhibaatada iga badbaadin kartaa ma jirto ka war xagguu ilaahay ku iloobay jala wacala inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay intuu iloobay buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa ku leeyahay oo saa ula hadlaya waa mid subxaan allah wey waa quluwi aada iyo aada u daran dhibaatooyinka caamka ah iyo kuwa khaaskaaba ilaahay baa jalla wacalaa dadka ka badbaadiya abyaad badan oo caynkaasoo shirkiyaada ayaa ku jirta kaaga darane hadallada noocaasa ayaa ilaa maanta la akhristaa dad baa u haysta inay yihiin hadallo cajiiba oo qiimo badan ilal aana ayaa la akhristaa dad badan aanad ka dhaadhicin karin waa qalad soo ma aragtid muddo dheer baana waxa wey waxyaaba noocaasa la akhrisanaya baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah an yastakiisa qofku inuu gurmad ka dalbado bikayr illaahi ilaahay cid aan ahayn aw yadcuwa ama uu baryo hayrahu ilaahay cid aan ahayn uu baryo waxaa shirkiyaadka ka mid ah gurmad dalabka qofku makhluuquu gurmad ka dalbado ama baryada uu makhluuq baryaana shirkigay ka mid tahay istiqaasadu ikhwaani waa dalabu lqowth weeye oo yastakiisa imika ficil buu cabirayo waa min alistiqaasati baa laga keenay istiqaasadana aliftii iyo siintii iyo tadaynu sheegaynay baa ugu horeeyo dalab bay faa'iideynayaan marka alistiqaasatu waa dalabu lqowth qowth in la dalbo weeye qowthkuna waa maxay waa isaalatu shidda dhibaatada in layska suuliyo weeye marka alistiqaasa macnaheedu waxa weeye waa in la dalbo dhibaatada in layska suuliyo sidaa awgeed baa istiqaasadu waa nooc gaarahoo ducada ka mid ah waana ducaaulmakruubi qofka dhibani baryootanka iyo ducada uu la yimaado baryaduu la yimaadaa istiqaaso si gaara loo idhaahdaa soo ma aragtaan qofka dhiban ee dhibaatadu haysata iyo shidadu baryootanka uu la yimaado ayaa istiqaaso si gaara loo dhaa waa nooc gaarahoo ducada ka mida weeye sidaa awgeed baa maalinkii waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo gaaladii oo aada uga fara badan oo maaragtay ka awood badani ay halkii beder ku kulmeen ay iska hor yimaadeen waa kii rasuulku aada u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ducadii caynka ahayd baa ilaahay istiqaaso ku sheegay id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum markaa rabbigiin gurmadka weydiisanayseen waay ducaduna iyaduna waa baryadii ilaahay jala wacalaa la baryaayey marka ducada ayaana ka macno ballaadhan istiqaasada ducaduna waa laba qeybood bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo nusuusta duco sheegaysa labadaa noocba waa lagu fasiri karaa waay ducada nooca koowaad waxaa la yidhaha ducaau mas'ala waana ta inta badan dadku duca u yaqaanaan ducaau mas'ala waa baryootan inaad caadi u baryootanto ood wax weydiisato cid ya ayaa la yidhaha ducaau mas'ala tacriifkeeduna wuxuu noqonayaa alabu maa yanfacu daaci min jalbi nafcin aw dafci darin in qofkaa baryootamaya e ducaysanaya uu dalbado wax maaragtay anfacaya waxa anfacayo ah in nafci iyo waxtar uu helo ama dhibaato laga kor qaado ama laga joojiyo marka almuhimtaa ducaau mas'ala la yidhaahdaa ducada nooceeda labaadna waa ducaau cibaada ducaaءu cibaadana waa taqarubu ilى اllahi biاlacmaali الصaalixa alatii sharacaha licibaadih waa in ilaahay jala wacalaa loogu dhowaado acmaasha saalixa ah ee addoomihiisa uu sharci gareeyey ataqarubu ilى اllahi biاlacmaali الصaalixa alatii sharacaha licibaadih ducaaءu cibaada la ydhaha ee noocan dambena waxa soo gudagelaya cibaadaadkao dhan salaada soomka xajka khayrkan kale la samaynayo dhammaantood khayraadku ducaawi cibaadahaasay soo gelayaan soo ma aragtaan waayo sibay ducaaw yihiin dee markaynu imika tukanno waa inagan le ilaahu naga aqbal si kaley ducaaw yihiin oo ilaahay waxaadna fartay inaanu kuu tukanno waanu tukanaye ilaahu janno nagu sii oo noogu dembi dhaaf oo agtaada waxa weeyaan marka nagaga raalli noqo dee ayay ka dhigantahy soo maha kuwa hogaansanayay waay markaa n ducadu waa caam oo baryada ilaahay la baryaayo o dhan baa soo hoosgalaya haddaba istiqaaadu ducadaa ducaawi cibaadahana way ka mid tahay oo cibaado waliba dee waa ducaawi cibaadaay soo gudagelaysa ducaaw masalahana way ka mid tahay oo dee dalab baa ku jira waynagaa nidhi waay qaala wuxuu uhi waqowlihi tacaala wamacnaa qowlihi tacaala wuxuu baabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa walaa tadcu ha baryin ha baryin haddaad tiraa ha caabudina waa sax soo ma aragtid oo ducaaw masalana waad u macnayn kartaa ducaaw cibaadana he waad u macnayn kartaa ilan ducadu labadaa macnoba way koobsanaysa walaa tadcu ha baryin min duuni illaahi alla kayrkii duunadaana had iyo jeer laba macnoa loo fasiraa in la idhaahdo macallaahi baa looga jeedaa iyo in la idhaahdo khayrallaahi baa looga jeedaa labada tafsiirba oo la saara walaa tadcu ha baryin min duuni illaahi alla kayrkii maa laa yanfacuka waxaan ku anfacahayn maa ayu ladii mid ha baryin laa yanfacuka aan waxba kuu tari karahayn oo haddaad caabuddo xataa aan waxba kuu tarahayn walaa yaduruka oo aan kuna dhibahayn xataa haddaad cibaadadiisa iska dayso fain facalta haddaad sidaa samayso fa inaka adigu idan markaa min aaalimiina kuwa mushrikiinta ah ee dulmiga iyo shirkiga sameeyey baad ka mid tahay wain yamsaska allah ilaahay haddii uu kugu taabto bidurin dhibaato oo uu kugu keeno falaa kaashifa lahu cid kaa faydi kartaa ma jirta ilaa huwa isaga mooyaane wain yuridka hadduu kula doono ilaahay bikhayrin khayr hadduu kula doonona falaa raadda cid kaa celin kartaa ma jirta lifadlihi fadligiisa yusiibu bihi ilaahay fadligiisa ama khayrkaa wuxuu asiibsiiyaa man yashaau ciduu doono min cibaadihi addoomihiisa ka mida wa huwa ilaahay alkafuuru waa allaha dembi dhaafka badane alraxiimu naxariista badan weeye aayaddan walaalayaal waxaa laga qaadanayaa gurmo dalabka iyo baryada ilaahay khayrkii la baryaa inay shirki tahay oo aanay bannaanayn laba meelood baanay naga tusaysaa marka koowaad walaa tadcu min duuni illaahi baa ilaahay yidhi yacnii ilaahay cid aan ahayn ha baryin waayo baryadu waa cibaado weeye cibaado hadday tahayna ilaahay baa iska leh sida awgeed baa laynoo diiday cid kale in la siiyo oo cid aan ilaahay ahayn markaa la baryo la siiyo haddii la siiyana shirki bay noqonaysa waa ta kale ilaahay wuxuu ihi fain facalta fainaka idan min aal haddaad sidaa samayso aalimiintaad ka mid noqonaysaa aalimiintana waxaa looga jeedaa mushrikiinta sidaa awgeed baa qofku ilaahay cid aan ahayn inuu baryo ama uu gurmad iyo gargaar weydiisto oo wakhtiguu dhiban yahay uu u qayshado u yeedho waxay noqonaysaa shirki akbara oo waxa weeyaan markaa diinta lagaga baxayo waana in la iska ilaaliyo aayaddan labaadna ilaahay wuxuu ku sii caddeeyey wax alla wixii dhib timaada dhankay doontaha ku saabsanaato yaa aya durin kaanat waayo bidurin kelmadda durin waa nakiratun waqacat fii siyaaqi shari tacumu waa nakiro siyaaq shardi dhacday cumuum bay faa'idaynaysa ha noqoto dhib waxa weeye jidhkaaga ku saabsan ha noqoto mid maalkaaga ku saabsan ha noqoto mid waxa weeyaan ku saabsan awlaadda mid ku saabsan waxa weeye dhinac kale kaa soo gashay dhibaato kastoo ilaahay jala wacalaa uu kuu qadaro oo kugu timaadaa faqri ha noqotiyo baahi falaa kaashifa lahu ilaa huwa ilaahay mooye cid kaloo kaa qaadi karta ma jirto kuwa awliyada lagu sheegoo dhan haddii lasoo xaadiriyo min awalihim ilaa aakhirihim haddii loo wada yeedho gidigood mar qura intaa in lee kaama qaadi karaan soo ma aragtid intaa in leegoo cuduro kama qaadi karaan intaa in leegoo caafimaada kuma siin karaan intaa in leegoo arsaaqa ama baahi ah ama faqri ah kaama qaadi karaan intaa in lagu arsaaqo kuma siin karaan soo ma aragti marka ilaahay jalla wacala waa in lagu kalsoonaado khayrka ilaahay kula doonayna hee waxa weeye cid kaa hor joogsan kartaa ma jirto dadkao dhamme hadday isu yimaadaana istidhaahdaan ka joojiya kaama joojin karaan oo leeya bilaykat ilaahay markuu yihi ha baryin maa laa yanfacuka maadaasi waxa ay koobsanaysaa ama soo gudagelayo waxyaabaha cuqalada ah ee caqliga le la caabuday sida malaa'igta ambiyada saalixiinta waxaa kaloo soo gudagelayo waxyaabaha aan caqliga lahayn ee la caabuday sida asnaamta iyo axjaarta iyo dhirta iyo waxyaabaha noocaas midnaba lama ogola waayahay wa qowlihi wa macnaa qowlihi hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla kayrkii laa yamlikuuna lakum idinma hayaan oo idinma hananayaan risqan arsaaqe fabtaguu dalba cinda allaahi ilaahay agtiisa xaalo uu yahay arisqa arsaaqda dalba wacbuduuhu ilaahay caabudo washkuruu lahu u mahadnaqa ilayhi xaggiisa ayuunbaa turjacuuna laydin celinaya aayaddanna walaalayaal wuxuu sheekhu maaragtay ka daliishanayaa in ilaahay jala wacalaa waxyaabaha keligii u ahayee la weydiisanaya arsaaqdu ay ka mid tahay oo had iyo jeer kuwan makhluuqa maaragtay baryaaya ama gurmadka weydiisanaya waxyaabaha ugu badan ay ka baryaan waxaa ka mid ah arsaaqda waxaa kaloo ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ah awlaadda soo ma aragtaan giddi waxyaabaha ilaahay unba haya jala wacalaa cid kastoo haysaa ma jirto cid kaloo ka haysaa ma jirto sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu aayaddan farayaa in isagoo keliya la caabudo cibaadada la caabudayana waxaa ka mid a in keligii la baryo waxyaabaha laga baryayana waxaa ka mid a keligii uu haya arsaaqda soo ma arsaaqdii keligiibaa haya cid kale ma hayso waay marka arintaa dadka had iyo jeer makhluuqa baryaya ay weydiistaan ee arsaaqda ah waxaa aayadda laga qaadanaya ilaahay unbaa haya ee ilaahay waa in laga baryo ilaahay la weydiisto isaga waxa weye gacmaha hoos la hoos dhigto haddii gaajo aad dareento ama faqri kugu dhaco ama busaarada waxa weeye ay yimaadaan yaad u qayshanaysaa ilaahay jala wacala ayaad u qayshanaysaa sidaa awgeed baa aayadda xaggeeda hore ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ina aladiina tacbuduuna min duuni illaahi laa yamlikuuna lakum risqan waxaa kasii horeysay inamaa tacbuduuna min duuni illahi awthaanan wa takhluquuna ifkan yani cibaadada la caabudayo makhluuqii iyo baryada la baryaya inay waaniye tahay waaniye shirki ah inay tahay ayaa aayaadka aayadda xaggeeda hore rabbi ku tilmaamaya fabtaguu dalba cinda allaahi ilaahay agtiisa xaal uu yahay arisqa arsaaqda dalba oo cindallaahi baa mafcuulkii laga soo hormariyey macnuhuna waa xasrin si loo soo koobo ilaahay oo keliya ka dalba oo weydiista arsaaqda weeye wacbuduuh ilaahayna caabuda washkuruu lahu mahadnaqa ilayhi turjacuuna wa qowlihi wa macnaa qowlihi ayuu baabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa waman adalu yaa ka baadinimo badan mantu waa istifhaam oo bimacnaa nafyi ah istifhaam weeye nafyi faa'iideynaysiyo diidmo warkaa waman adalu yaa ka baadinimo badan ay laa axada adalla minhu weeye cid ka lunsani ma jirto oo ka baadinimo badani minman axad yadcuu baryaaya min duuni illaahi ilaahay kayrkii man mid baryaaya mankaasoo laa yastajiibu lahu aan ajiibahayn ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaame oo wahum iyagu kuwaa la baryayaa can ducaa'ihim baryadooda dadkaa baryaya ay baryayaan khaafiluuna kuwa moog weeye warba uma hayaanoo khaflad bay kaga jiraan wa idaa xushira naasu dadka kolka lasoo xashriye ee maalinka qiyaamo dadka lasoo ururiyana kaanuu lahum waxay u noqonayaan acdaa'an cadowyey u noqonayaan oo labada darafbaba cadowyey isu noqonayaan wa kaanuu waxay noqonayaan bicibaadatihim cibaadadooda yanii baryaday baryi jireen ay caabudi jireen kaafiriina kuwa dafira oo ka gaalooba ayay noqonayaan waay aayaddanna walaalayaal waxaa laga qaadanayaa qofka makhluuq baryayaa inuu lunsan yahay dalaalka iyo lunsanaanta halkii ugu khatarsanayd buu taaganyah waayo wuxuu baryayaa ilaahay intuu ka baydhay buu makhluuq baryayaa makhluuqna dee waxba kuma qaban karo waxaa kaloo uu baryayaa cid aan u jawaabi karinoo waxa uu ka doonayo aan maaragtay siin karin inay siisay iska daayo cid aan warba u hayn yeedhmadaa loo yeedhayo marka maanta o dhan miduu leeyaha cabdilqaadiri markuu leeyaha cabdilqaadir u yeedhayo cabdilqaadir warba uma hayo ka rasuulka ilaahay u yeedhaya calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallaahi daa haya ee ku xiiqay arrintaas rasuulku war uma hayo soo ma aragti ka makhluuqaadka kale u yeedhayana waa caynkaa markaa cid aan warba u hayn buu maaragtay ku haraaday waxna aanuba tari karinoo xataa hadday ogaan lahaayeen aan waxba u tarteen waa ta kale eh maalinka qiyaame marka uu yimaado ilaahay jala wacalaa kuwii la baryaayee la caabudaayey su-aal buu weydiinayaa wayowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaaikati haaulaai iyaakum kaanuu yacbuduun dadkani ma idinkaydin caabudi jireen baa lagu odhanaya dadkani ma idinkaydin caabudi jireen maalinkaasoo dhibaatadu badantao qof waliba nafsi nafsi uu taagan yahay ayaa qaar kale kusoo xidmayaano saa laodhanaya kuwana ma idinkaydin caabudi jireen oo ilaahya u ahaa markaasay dabadeetana dafirayaan cibaadadooda maa kaanuu iyaanaa yacbuduun annagana may caabudi jireen lagama yaabana warumaanaan hayn beri baanu kanay xataa kuwii adduunyada arinta noocaas ah isla ogolaa ee isla haystay ee raallida iskaga ahaa ilan qaar baa jira raalli iskaga ah oo kan la baryayaa uu baryadan iyo in lagu talax taga raalli ka yahay soo ma aragtid kan baryayaana uu raalli ka yahay xataa kuwaasaa maalinka qiyaamo isdafiraya ya waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacdan maalintaasay iswada nacdalayaan oy kala wada gaaloobayaan wataqaacat bihim lasbaab waa ka ilaahay ku sheegay maaragtay qur-aanka asbaabtii iyo kalgacalkii iyo waxyaabihii adduunyada isku xidhayey ayaa maalintaa gam wada go-aya kolkaasay ishuruufayaan kolkaasaa waxa weeyaan markaa ay kala dhaqaajinayaan marka maalinka qiyaamana cadow bay u noqonayaan bal waxaad ka warantaa adagoo adigiiba taadii u baqanayo isla talow miyaad badbaadi mise naartaad geli markay qaar kale kugu soo xidhaan ka war ya shaki ma laha cadow bay u noqonayaan cibaadadoodaana way ka gaaloobayaan waxa loo jeeda way dafirayaan waxay odhanayaan maa kaanuu iyaanaa yacbuduun annaga may caabudi jirin shaytaan bay caabudi jireen sidaa malaa'igtu ay odhanayaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihim hee mu'minuun sidaa ay u odhanayaan waa tahay halkaa haddaba waxaynu baraarujinaynaa makhluuq gurmad iyo gargaar in la weydiistaa dad fara badan bay caado iyo dabeecad u noqotay gaar ahaan kuwan waxa weeyaan shirkiyaadka sameeya ee xabaalaha taga aada iyo aada bay arrintaasi ugu badantay wuxuu ku leeyay qabrigii meelebla ayaanu ziyaaranaynaa qaar baaba u haysta xaj in loo xajo xabaalaha oo xajulmashaahid bay ula baxeen xajulmashaahid mashaahiduna waa qubuurtii weeye kolkaasa waxay samaynayaan markay ka arkaan bay waxa weeye saa usoo jaflaysanayaan bidhaan markay ka arkaan say qaarkood laba ragcadood ku dul tukanayaan kolkaasay waxa weeye saa isugu xuqayaan meesha kolkaasay ilmasaa usii deynayaan bululuq kolkaasay qaarkood xataa siday usii kala darey xiirtaan xajka marka la dhamaysto acmaasha soo lama xirto iyo cumrada qaar baa xirta markay saa isugu masaxaan marka waxa ay u bandhigtaan wixii baahi ay leeyihin haday tusaale ahaan dhibi jirto ayax baa beerihii iyo wadankii ku degay ama cadow baa soo duldegay oo soo weeraraya ama xanuunaa dilaacay ama waxa weeyaan markaa baahi iyo macaluul baa timi waxyaabaha noocaasa inay ka kashfiyaan bay weydiisanayaan dadkaa dhintay ee xabaalaha ku jira inay ka qaadayaanna way ogyihin markaasaa waxa weeye haddii ay helaan wixii ay doonayeen tusaale ahaan farxad bay sidaa u kala go-ayaanoo waxay leeyihin alla maanta wayna aqbalay weligii naga aqbalo inuu isagu waxaan u fuliyey bay u arkayaan hadday waayaan ka waran oo loo loo loo jawaabi waayo odhan maayaan marka horeba waynu lugoonay oo inaynu ilaahay wax weydiisanay ahayde meel kale ka rogayaan ila waa dad shaydaan baa hagaya o shaydaan baa kolba wado u samaynaya moogta waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan qaar badan oo kamidi waar weligiiba shaw uu maqnaa meel kale ku maqnaa hawlo kale ku jiray oo isagoo mashquulsan baynu la kulannay bal horta aan mar kale kusoo noqono soo ma aragtid ama waxay odhanayaan maye ciladu waa xaggeenna oo xoolaha aynu u bixinay iyo waxyaabihii aynu ugu nadarnay ayaynaan dariiqii saxdaa ha marin ama xoolaha aynu ugu nadarnaynu ka cunnay ama sadkii awliyadu aynugu lahayd baynu sidiisii u bixin weynay oo uu inoo cadhaysan yahay weliganaynu wax weydiisanaynaaba muxuu waxayna siiyaa waa inoo cadhaysan yahaybe ma fahante ama dhinac kale ka rogayaana waxay odhanayaan saani baynaanu aaminsanayn eegada wuu inoo jawaabi lahaa waxaan wuu ina siin lahaaye saani baynaanu aaminsanayn oo caqiidadeenii ictiqaadkii isaga aynu aaminsanayn baynaan sax ka dhigin daacad baynaanu ahayn hooy awliyadaynaan daacad u ahayn ayaa waxa weeyaan marka ay odhanayaan kullu daalik waa waxyaabaha markaa lagu ibtileeyey dad badan waxaad eegtaa kitaabka la idhaha taysiir alcasiiz alxamiidka kitaabkan uu ku sharaxayo aad buu waxyaabaha caynkaasa usoo raraya waagaa horena way jireen imakana way jiraan dad badan baa lagu imtixaanay waxyaabaha haddaba aan aadka ula yaabo waxaa ka mid ah in ilaahay kayrkii la baryo oo gurmad iyo gargaar la weydiisto dad baa jira faafiya oo arin wanaagsan u haysta sunay ku sheegeen qaarkood waa sunnadii ambiyada iyo rusushay ku leeyihin indhahaygaa waxaan ku akhriyay qaar badan oo leh waa arrin ambiyada iyo rusushii iyo saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa isku waafaqsanaayeen wahaabiye mooye cid kaloo diidayna lama hayo bal ka waran isagoo kan ilaahay le walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aaalimiin waxaa laga yaabaa kooda wax fahansan inuu kuudhaa ducaaw cibaadi baa looga jeedaa ducaaw masale loogama jeedo waxaad tidhaahdaa ducaaw cibaade haddii xataa looga jeedo on taada kuu qaado ducaaw masalena waxa weeye way keensanaysa ma fahante oo dhankii loo dhigaba way iskeensanayaanoo ma kala maarmayaan marka calaa kulli xaal kitaab baan waxaan ka akhriyey nadmiya wuxuu odhanayaa idaa khaaba fi lbilaadi naziilu idaa naaba khaطbu fi lbilaadi naziilu faqul yaa waliy اllahi ismaaciilu idaa naaba khaطbu fi lbilaadi naziilu haddii dhulka iyo arlaa'ig iyo wadanka dhibaato weyni ay ku soo degto khabigu waa arrinka weyn ee fajicisada leh haddii ay ku soo degto hee faqul waxaad tidhaahdaa yaa waliy اllahi ismaaciilu weligii ilaahay ismaaciilo uun dheh oo weligaa ilaahay ismaaciil u yeedho waa lagaa fay waa lagaa faydi doonaaye waa macluumaadka qaldan cilmiyada qaldan ee baadilka ah ee dad lunsani ay u soo gudbinayaan bulshaweynta muslimiinta weeye ee la doonayo in la fahmo oo laga saaro meesha oo laga baabi'iyo ma fahanti waxyaabaha noocaas wax badan baanay dhaleen iyo dhibaato badan iyo axdar badan wqowlihi wamacnaa qowlihi buu baabu yahay hadalkuu rabi yihi macnihiisa aman yujiibu lmudara aman ma midka yujiibu ajiiba almudara ka dhibani idaa dacaahu marka uu baryo oo wayakshifu fayda asuua dhibaatada fayda hadday abaar tahay hadday xanuuna tahay hadday colaa tahay hadday aafo kala tahay oo wayajcalukum idinka yeelay khulafaa alardi dhulka kuwa isu soo weydaarta hee ay kaman laysa kadalika midaan sidaa ahayn muu la mid yihi waa maya weeye a ilaahun maca allah a ilaahun ma ilaah ilaahaasoo maca allahi ilaahay maciisa ah hee ee yafcalu daalika ayaa sidaa samaynaya waa maya weeye qaliila maa tadakaruuna in yaroo yar baa waansantaan marka aayaddani waxay ku jirtaa suuratu namli oo waxay ka mid ahayd waxyaabihii gaaladu ay qirsanaayeen ee loo tilmaamahayey beyjkaasoo dhan markaad akhrido eed kasoo kasoo bilowda jiiska famaa kaana jawaaba famaa kaana jawaaba qowmihi halkaa hore markaad usoo yaro socoto waxyaabihii ay qirsanaayeen baa ilaahay kaga warramaya roobka yaa keena badahan yaa iskale biyahan yaa iskale baadka yaa soo saara dabaylahan yaa wada soo ma aragtid umuurtaa noocaasa oo dhan ilaahay baa keena waanay qirsanaayeen marka waa macnad waxa weeye waa lxujaysanaya waa le allaha intaasoo dhan u qirsan tihiin caabudoo cibaadada u gaar yeela oo iska daaya waxyaabahan kale kulogodeen weeye marka gaaladii xataa waxyaabahay qirsanaayen waxaa ka mida qofka dhiban ilaahay mooye cid kale inaanay dhibtaa ka dulqaadi karin lagama yaabana way irsanaayeen taa way ogaayeen sida awgeed baa markay bad iyo meelaha marayaane ay ku dhabato markaa mawjadu ku dhabtaana isdhahdaan wallaahi maanta waa idiin dhammaata ilaahay oo keliya beri jireen kolka idaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iya wax alla waxa kaloo dhan waa layloobaya marka ilaahay oo keliya umbaa lala socday ya allah ya allah ya allah faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila lbari idaa hum mar alla markay soo badbaadaane allaha ay keligii baryeen uu soo badbaadiyo markaasay shirkigii ku noqonayaan ee asnaamtii dib markiiba ugu noqonaya ilaa waa dad nunsan moogta waay arrinta noocaasaanay dad badan oo laa ilaaha illa allah maanta garanahay ay mushrikiintu qirsanaayeen waa wejiyada kuwan dambe mushrikiinta ahay shirkigoodu uu uga adagayo kuwii hore kuwii hore markay dhiban yihiin soo shirkiga iskamay daynahayn kuwani markay dhiban yihiin baabay sii badinayaan labada markay dhiban yihiin ayay shirkiga badinayaanba ma fahante waay waxaa laga yaabaa islaani inay qabri isdul taagto o tidhaahda aw hebelow haddii aanad roobka deg deg u keenin wiigan qabrigaagaan gubaya soo ma aragti qabrigaagaan he gubaya gabaygiisaba dab baan gelinaya macni keen roobka soo daa alkhulaasa ilaahay unbaa jala wacalaa dhibaatada qaada warawa abaraaniyu abaraani wuxuu ku wariyey biisnaadihi sanadkiisa oo cubaada ibnu saamit uu ka wariyey annahu kaana waxaa jiri jiray fii zamani nabiyi wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam munaafiqu nin munaafiqo yudii dhiba almuminiina dadka muminiinta inuu cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul yahay baa iska dhici karta wa qaala bacduhum barhkood baa yidhi quumuu bina ina kiciya nastakiiu birasuulilaahi rasuulka ilaahay aynu gurmad markaa weydiisanay min hada munaafiqi munaafiqan inuu inooga gargaaro oo uu inaga qabta aynu weydiisanay bacdigaana abubakar baa lagu sheegay sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan baa la yidhi waqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam inahu laa yustakaau bi inahu shaniya laa yustakaau bi aniga gurmad layma weydiisto wa inamaa yustakaau billaahi caza wajal ilaahay unbaa gurmad la weydiistaa ilaahay ayuunbaa gurmad la weydiistaa xadiidkani markaa sanadkiisa marka la ego waa xadiid daciif ah imaamu axmedna wuu wariyey isagoo lafdi kale ah abaraani baa mucjamulkabiirka kana ku wariyey waxaana sanadkiisa ku jira sheekh la odhan jiray cabdilaahi bnu lahiica la odhan jiray sheekhaasina waa daciif shawaahid kalena ma laha daciif sanadkiisu ha noqdee laakiin macnihiisu waa sax oo yani nusuusta kale ayaa u markhaati furaysa sidaa awgeed baa sheekhu halkan ugu keenay had iyo jeer waxa dhacda xadiidku isagoo daciifa haddii macnihiisu saxiix yahay ahlucilmigu meelaha way ku keenaan waayo macnahanuu sheegaya waa sax keligii oo keliyana tusin maayo nusuus kalaa tusinaysa qur-aankiibaa tusinaya o axaadiis kaleo saxiixa tusinaysa soo ma sidaa awgeed baa markaa iska xoojinunbay u keenaan waana sida sheekh islaam ibnu taymiya qudhiisuu sameeyo kitaabkiisa la dhaa alistiqaaa ama alraddu cala albakri ku caanka ah uu ku keenaa xadiidkan soo ma aragtid ku keena wey xadii dhowrahoo daciifa ama aynu hore usoo marray ama dib aynu usoo mari doonana sababta sheekhu usoo arooriyay had jeer waa sababta ah oo macnahoodiibaa saxiixa oo nusuus kalena he way tusinaysaa ee keligii mawduuca kuma saabsano macno saxna wuu tusinaya haddaba waxaa isweydiin lah haddii la idhaa xadiidku waabuu sugan yahay arrintan ay saxaabadu weydiisteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama ay ugu yimaadeen rasuulku wuu awoodaya calayhi salaatu wasalaam ayaynu munaafiqa ka qabto ama ha dilo ama ha xidho ama ha edbiyo ama si kale ha idhaahde uu awooday ase ahaatee rasuulku wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadalka noocana isagoo markaa baraya towxiidka iyo caqiidada oo la ilaahay ku kalsoonaada ilaahay gurmad weydiista iyo gargaar sooma aragtaan aniga ha weydiisanina qalbiga ilaahay ku xidha jala wacala sooma aragtid isla markaana isagoo ka edebsanaya dhinaca ilaahay jala wacala isagoo markaa ka edebsanaya waa tahay hadaan idiin soo duuduba ikhwaani masaa'ilka insha allah casharka dambeaynu maaragtay ku akhrin doonaa haddii aynu soo duuduubno ducada gaar ahaan ducaa u mas'alaha iyo istiqaasada oo ka midi haddii waxa weeyaan ilaahay la siiyo waa sidii la doonayo waa cibaado weyn weeye dhibaataa kugu timi ilaahay gurmad iyo gargaar weydiiso ilaahay jala wacalaa bari waana sidii rasuulku samaynayay calayhi salaatu wasalaam oo goobtii dagaalkii beder markuu yimi iyagoo muslimiintu aada u yar gaaladuna aada u badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma qayshan malaa'igta uma qayshan malakuljibriil xataa uma qayshan oo ma odhan malakuljibriilow na soo gaadhay saaxiibkay malakuljibriilow i soo gaadhay ma odhan uma qayshan awliyo uma qayshan rusushii iyo ambiyadii ka horreysay oo dhan mid keliya uma qayshan ma odhan kumanaankii rasuul iyo kumanaankii nebiyow isoo gaadhaay maanta khaatamlambiya baa halkan lagu hor joogaaye isoo gaadha ma odhan ilaahay buu u qayshan soo ma aragtaan ilaahay wuu baryey jala wacala ilaahayna dabeete waa kii u gargaaree dhibaatadii hee ka fayday ee gaaladii la jabiyey ee gurmadkii malaa'igta u soo diray waay haddii makhluuq la siiyo ka waran oo gurmad laga weydiisto tusaale ahaan makhluuq ama makhluuq la baryo oo la idhaha waxa ay sii ta noocaasa waxa ku jira waxa weeye tafsiil baa ku jira shirki waxay noqonaysaa marka la baryo waxa weeyaan makhluuq dhintay la baryo qof dhintay marka la baryo tusaale ahaan ama makhluuq la weydiistay ilaahay mooye cid kale waxaanay waxa weeye awoodi karin makhluuq marka la weydiisto sida arrimihii aynu soo sharaxnay aynu sheegaynay oo kale ama makhluuq kaa maqan oo dee waxyaabahan lagu wada xidhiidhana aan lagula xidhiidhin la baryo xaaladaha noocaasa istiqaaadii iyo ducadiiba waxay noqonayaan kuwa shirki ah soo ma aragtaan qof dhintaad bariday waa shirki mid maqanoo waxa weeye mid la jooga mid jooga aan la xukun ahayn baad bariday haye waa shirki makhluuq baad ka baridood weydiisatay ilaahay mooye cid kale waxaanay markaa awoodi fima laa yaqdiru calayhi ila allah awlaad caafimaad arsaaq janno waxyaabaha noocaasaad weydiisatay waxa weeye waa shirki bay noqonaysa laakiin haddii aada barido ama aada gurmadba weydiisato alxayu alxaadir alxayu alxaadir fima yaqdiru calayh makhluuq nool oo jooga nool marka la yidhi maxaa baxay ya kii dhintay alxaadiru marka la yidhi joogana maxaa baxay kii maqnaa waxaa halkaa laga soo reebayaa aw fi aw man lahu xukmu lxaadiri oo dee ka maqanee telefoon ama wax kale kula xidhiidhaysaa wuu maqan yahi laakiin xukmulxaadiri buu leeyahy soo maaha marka inuu joogo kale ka dhiganta kaas fii maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodana aada weydiisato maxaa baxay halkaana waxaanu awoodin inaad weydiisato soo maaha xaaladda noocaasa shirki noqon mayso shirki hee ma noqonayso ee waxay dhex taallaa wax jaa-isa inay noqoto iyo wax muxarama inay noqoto ayuunbay dhex taallaa laakiin shirki hee ma noqonayso oo tusaale ahaan makhluuqii inaad wax weydiisataa dee asal ahaan saxba maaha ya inaad ilaahay weydiisato wey laakiin dee xaaladaha qaar baa loo baahan karaa soo maha y marka lays adeegsan karayo marka lays adeegsanayo kale tusaale ahaan oo kale ama dee waxaad u baahan tahay aad tidha war maanta waan gaajaysanay inaad qadayi qaad eed ka maarmi weydo oo kale ama aad tidhaahdo adoo xaraaraysanoo indhuhu ku casiin erebel waxna jeefka aan ku haynaa bashaha inoosha ya aad tidhaahdo oo kale dee shirki ma noqonayso soo ma aragtid maalin baa waxa dhacday nin baa dadka wacdiyey oo kolkaasuu wuxuu yihi ilaahay unbaa la baryi karaayo ducaau hayr illaahi waa shirki iyo masaa'ilka noocaas nin khataraa show dhegaysanayey dabeetana halkan uu ka soo kacay markii wacdigii dhameeyey sheekh waad mahadsantahe wacdigii waa dhamaysee kun shilin idhiib sheekh wadaadkiina wuxuu mooday dee nin iska miskiinahoo shaah u baahanoo kolkaasuu intuu kun shilin soo saaray beri hore ahayd berigii kunka shilin dee wax tari jire suu siiyey oo waay kaas wuxuu hi maka waan ku baryo deetana waad siisee ma shirki baan sameeyey bui adigi lahaa ducaa hayrilahi waa shirki ya ma shirki ayaan imaka sameeyen ku dhacay buui dee saani unbaa deetana loogu sharaxo waxaa la maya shirki kumaad dhicin waayo dee anaad wuxuu weydiisato anigan waan noolay ta kale waanan jooga waanigan ku hortaagan ma baanta ta kale dee waxaan aad weydiisatayna waan awoodayo kun shilin baabu ahaa jeebkayga ku jiray haddii adigu markaa ay su-aal un kaa ahayd iyo shaxaad iyo wax la midana dee waxaan kuu banaanayn baad qaadatay haddii aad u baahan tahayna dee waxba dhibaato ma laha sooma aragtid laakiin shirki hee maad samayn laakiin tafsiilka noocaasa haddaanad garanahayn waxyaabo badan oo caynkaasa waxa weye lagugu xidhi karaa ma ogti waa aad iyo aad u badan kolkaa tafsiilka noocaasi waa mid aad iyo aad u muhiima istiqaaada iyo ducadaa ay ka mid tahayba tafsiilka noocaasa la gelya markaa baleeg isticaadada kow dheh istiqaaada laba dheh isticaanada saddex dheh saddexdaba dalab baa la socdo soo maaha saddexduba ducadunbay ka mid yihiin sooma aragtaan ducaau masalahay weliba ka mid yihiin ducaau cibaadana way ka mid noqon karaan markaa ducaau masalaha tafsiilkaa gelaya ee ah haddii la weydiista alxayulxaadiru fii ma yaqdiru caleyh shirki noqon maayo ee ma sax baa mise maaha un baa la eegayaa tafsiilka noocaasaa gelaaya ilaahay khayrkiiyo wanaag hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub